alyankii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi ee ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacwiyey agogorimayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganon daahi idam alle ilaah kuu gangaaf dhuluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruudta kaa aada gudguyudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasta fiidkii rabbigay gelangalkaayeen alle goorta goorteeda gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobax ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyankii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu gaban ha kaa reebin saddexdaba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenla iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtiya ku taag goobta laga leexday disi weyraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagoranta kaafuule qaar kugu gabado iyo libax kugu guraabaas soomaaliyankii kala gegima ina kala geeyi gudcurmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meel aan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadsho aamiin
mar kale kulan wacna wanaagsan saaxiibayaal waa habeenaba axada isnin ee soo gelayso taarikhduna ay ku astaysan tahay labaatan iyo afarta bisha saddexaad sannada labada kun iyo tobaniyo sagaalka waxyaabaha caawa barnaamijkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ayaa shaaciyey inay ka bixiyeen difaacyada ay ku sugnaayeen maxaa ka jira in ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ay iskaga baxeen degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose
ma jira ma jira ciidamo ka baxa degmada baraawe ma jiraan laakiin weli weli kama dhicin way joogaan goorrow ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale ee caawa barnaamijkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiiro ka tirsan maamulka somalilan ayaa waxaa la sheegay in maanta maxkamad looga yeero iyadoo loo haysta muuse maasuq barnaamijkan aynan idinkugu soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale ee barnaamijkan caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyey wasiir ku-xigeenkii shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalka soomaaliya oo maalinka shalay ururka al-shabaab gurigeesa ay ku dileen faahfaahin ayaan idinku haynaa barnaamijkan ayaan xoog la xiriirta goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi waxa uu hargeysa uu ka sheegay in la joogo wakhtigii la kala guuri lahaa soomaaliya iyo somalilan waa hadal uu jeeshay ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta qoys gurigooda ku wareejiyey oo in ka badan labaatan sana xoog lagu haystay hadal uu jeeshay ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa gaaray dalka morocco ujeedka safarkaasi ayaan xog idinka haynaa barnaamijkan ayaana goor idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona baarlamaanka maamulka jubbaland waxay maanta ansixiyeen guddiga doorashooyinka oo habeenkii xalay uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe barnaamijkan ayaan xog la xeerta idinkugu soo gudbi doonaa madaxda ugu sarreysa maamulka waa madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya waxaa lagu baaqay inay xilka iska casilaan mar haddii ammaanka waddanka ay sugi waayeen
waa in kooxda hadda joogtaahi gaar ahaan hadda ra-iisul wasaaraha ugu horreeya inuusa xilka iska casilan waaye madaxweynuhuna hadduu damiir leeyahay inuu ninkaasi isagaa keenaya dalka ka horwado waaye barnaamijkan ayaan xog la xiriirta idinkugu soo gudbi doonaa goor qodobada waxaan kusoo korran ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhagaysan doonteen sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhagaysan doontiin xubinta aadku xiisaha badnid ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa waxaa ku dhagaysan doontaan heesta
murugi awoodii ummata magan sidaasey kamiganaytiya kamiganaytiya
qodobada waxaan kusoo korra ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhagaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tegi doona aniga xasana cumar axmed raxiim suxayfe ayaa barnaamijkan caaway dhanka farsamo iga qaabilsan waa mar kale iyo xolashada waraysada
waxaa ka dhagaysan kartaa heerka fmka sideetan iyo sideed dhibic shan megahed waxaadna ka heli kartaa warar la hubo abbarnaamijyo abdurasdinia kalama sugan aintaa iyo ka badanba ka dhagayso idaacadda cadaado idaacadda maanta mar walba waa reerio cadaado
warshada sifaynta biyaha durdur durdur durdur durdur durdur allah
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaar ba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaqo qofiba qof dhaliilay waayahay kulan wacna wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan kusoo dhida barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid a ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee difaaca ugu jira degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay inay iskaga soo bixi doonaan halkaasi kadib markii ay soo wajahday mushaharlaan iyo sida ay sheegeen in halkaasi ay ku haysato garaablaan ama wax ay cunaan ciidamadan oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen muddo shan sano ah ay joogaan degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose aysan helin xuquuqda mushaharaadkooda iyo raashinka ay u baahnayeen islamarkaana ay la kulmeen dhibaatooyin badan sidoo kale ciidamadan ayaa waxay tilmaameen in afartii bilood ee lasoo dhaafay aysan qaadan wax mushaar ah iyo raashin in ka badan ayagoona xusay inaysan difacyadaasi aysan kusii jiri karin
maxamed cabdullah farmaajo xasan cali kayre wax ka sokeeya oo xaquuqda naga maqa keeni kara ma jiraan dalka soomaaliya ee kaa mas-uul ka ah waxaan ka codsahay inaa meel kasta ay joogaan warkaa inay tixgeliyaan anunkoo joogna degmada baraawe shan sano iyo shan bilood ayaan joognaa degmada baraawe waxa naga maqan waxaa ka mid ah xaquuqda naga maqan raashin lacag intaas waa naga maqan yihiin shanta sano oon joognay waana soo mareen waxyaalo badan oo silciyaala waana soo mareen oo wax naga maqan ay koo jiro lacagu ay naga maqto sagaal bilood ee lacagu naga maqneeday ayaan joognay waxa aan loo sabri karin oo maqnaashada hadday maqan yihiin meel kasta ay joogaan aad ku doodi karta waxaa ka mid ah oo raashinka la cunaayo oo daruuriga ah raashinkaas wuxuu naga maqan yahay afar bilood afartaas bilood ou naga maqan yahay intaas waxaan ku uri waa silcaasaan isaga noolayn
afar bilood xuquuq mishaar nooma raashin noomaan nag naftay mishaarku maan dhib mal laakiin olool faaruq adna baahan hamiinkii waakii buulelo soo jiifalay salaasuwa bile soo jalay garaankii buulelo niigseenji waayn maqaayada diinku waayn afar bilood xuquuq noo maqanta baas walba ma igaran laakiin raashinkii un la niikariin jid oo difaac cadow kor mooye maanya ku ahayn meel kale maray allahayn intan ciidan lamad kun tobni afar bisha tobnaad oktoobar baraakoyn afarta iyo ahayd liiti beled soo jal shan sane afar bilood baraajoogin wasiir isudhaa madaxweyne hal mar niikooy hal mar madaxweyne kooy laakiin baraawl qabso jir ilaa shirtuur wasiir ku-xigeen gaashaanligi dubbaa niikooy walaa niisiimani dha baas latan kan mani amar kan guri nagdaaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan umalaynaa reer baraawo markaan ama ciidanka aan hardhib doonii hoonoo dheeraa jira macnaha oo aan baraawo joogno waxaan umalaynayaa hal sano oo aan berri faysan kuna afarta sano oo kale berri wax nooga yimaada oo ama gaariya ama saada ama wadda ma anan haysa macnaha waxaan gelaynaa bad berri ismaanan aqaanin meeshaan hadda aan taagannahay oo xeebka oo aan taagannahay afartan iyo shan baan kutubaynaa oo dhiigayniya oo garabkayniya oo dhacaankayniya dhaawacoodii cid hadda wax u qabatay oo daawada lama arka qaar aan indhoori ku waayey qaar aan xibno hori ku jaban yihiin waa ayaan dawlad aan saakayo macnaha waxaan isku qancinnay dawladayna iyo tabarteera iyo etaalkeera intuu leeyahay macnaha qof aan saaka uga dacwoohayn oo goonima aysan jirin afarta walax afar walxaatoo noo dheer oo saaka ayaan isleeyahay ciidanka waa uga duwantaya jirta waa baddaan afar afar sano oona biri aanan isaqanin waxaa nasiib xumaa ah oo intaas dheeriya iyadoo awal annaga mushaarkeena boqol dollar ahay lama arag askari ka tirsan xoogga dalka oo weli ka cabanaya boqolkan dollar iguma filna ma aysan dhicin kama dhicin xoogga dalka boqolkii dollar aa saaka dood ku jira oo laba askari oo uu midna yahay berimo waardiyo midna uu yahay sugunta waardiyo in ninna waayo ninna uu helo waxay yidheen waxaa furumaha ku sugan waa siinay waana askari dawlo wixii kalena waa malaamiley waxaan rabaa inay halkaas ka dheehdaan wixii ku qoran meeshaas oon anugu ahay oon ku cadahay oo labadooroo soomaaliya dhexdeeda ku maqan anugu aan qaatay shahaadada waxaa la yidhi waa malaamiley uma diiwaan gashana ninkaan waxba qaadan waxaan ka codsanayaa in ay arrintaas dib u fiiriyaan lacagtaas meesha ay martay iyo cidda ay siiyeen inay isweyddiiyaan waxaana u sheegayaa muddo afartan siddeed saacadood haddii aynan ka soo jawaabin baahidan ciidamada haysa iyo duruufta shan sano baraawa ayaan wax ka qabtay iyo dhowr bilood afar bilood waa xuquuqla'aan daawo ma leh diyaarad ma leh markab ma leh intaas waa ku sabarsaneen qallajiyaan farmashayaasha ka daynsanan marka waxaan rabaa annagu intaasaan u soo dhabar adagnay gabar ma kufsan taleefoon ma dhicin lacag qof kama baaran masaariifahoo yar cid wax naga tabay soo baraa joogta ma jiro nimanka midlida qarofan halkaas la roga haddii aan ambareesyo tagno boqol iyo konton qofooday gowracaya mike abadaana dowladda soomaaliya koreya madaxweynaha farmaajo oo kiiga xasan cali kheyre oo gadoomiyaha baarlamaanka kuxiga oo kuxiga mayler wasiirka gaashandhiga oo taliyaha ciidanka kuxiga oo abaanduliyaha kiiga ka abadaan sababtoo ah may weelay degmada baraawe may roognay shan sina iyo shan bilooda roog cunto ka hor maaragtay inti shanta sino ka hor qaylimaha ku weerin wala hadda qayladaan ku weerti may waha dowladdii afar iyo labaatanka samay sheegase miidiyaka sheegase inti un misheerkaana qaadan oo garaamkaana qaadan beena noo sheegti garaamna ma qaadana misheerna ma qaadan afar bilood aan hadda kii lahdaa afar bilood ciidanku unta taagan kulli lan hadda maaragtay jabbariis oo liinkaryaa jikiliga karyaa ma jir waayahay ciidamada ku sugan degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo ka cabanaya mushaarlaan iyo sidoo kale garaamlaan ayay ku aasahayeen maxaa ka jira in ciidamadaasi qaybo ka mida ay iskaga baxeen gudaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaan caawa arrimahaasi aan kala waraystay guddi ku-xigeenka dhanka ammaanka ee siyaasadda ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose maxamed cali yuusuf
bismillahi raxmaan raxiim khaasatan ani hadda waxaan ku magacaabanahay degmada baraawe gobolka shabeellaha hoose xaaladda amni ee degmada baraawe ee kaas gobolka shabeellaha hoose waa boqolkiiba boqol wax dhibaata oo hadda oo dhibaato ka jira ma jiraan waa amnigeeda boqolkiiba boqol waa safe wax oo hadda oo dhibaatooyin oo oo hadda aan ku jeedno ma jiraan marka waa saas eh, degmada degmada baraawe boqolkiiba boqol waa lagu kalsoon yahay waxaa jira ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada amisom ciidamada booliska soomaaliyeed intaba booliska koonfur galbeed soomaaliya iyo booliska soomaaliya intaba waa la joogaa dhammaan booliska soomaaliyeed ee ku nool eh, degmada baraawe iyo ciidamada amisom mar walba waxay iska tiiriyaan milishaadka al-shabaab ama milishaadka nabadiidka ay mar walba iska tiiriyaan wax oo hadda oo barbadan oo ka taagan ma jiraan waasaan soo maaha laakiin eh, dhaqdhaqaaq waxaa la dhahaa muxuu ahaay ciidamada markii ciidamada mar walba waa foojig yihiin oo foojignaan ayay muujiyaan waana shaqadoodana way ilaashadaan amniga shacabka iyo dalka iyo dadkana way u shaqeeyaan marka saas aawadeed waxaa waajib ah in ciidamada eh, shaqadooda ay wataan waa gartay ciidamada militariga ku sugan shabeellaha hoose waxaan u maqaala maanta inay ka guureen guud ahaan gobolka marka maxaa kala socotaa bismillahi raxmaan raxiim wax ciidamada militariga ka guura ma jiraan ciidamada militariga degmada baraawe ku sugaan waxay ka caawinayeen mushaar la-aan mushaarkana marka waxaan mushaarkan dowladda ayaa bixiso dowladda federaalka soomaaliya insha allah waxaan rajaynaynaa in ayagana cabashadaas ay muujiyeen ee mushaarlaanta in ayagana wax u keenan ayaa- ayaan rajaynaynaa oo oo ay kasoo jawaaba dowladda federaalka soomaaliya ay kasoo jawaabto iyo koon- iyo koonfur galbeed soomaaliya dhammaan annaga annagana sidoo kale waxaan leenahay eh, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan waxaa loo keenay mushaaraadkooda waxaa leenahay ciidamada booliska soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayagana sidoo kale mushaarkooda way heleen waa la soo mushaarkooda waa heleen ciidamada koonfur galbeed ee booliska soomaaliyeed ah ciidamada nala joogaan eh, mushaaraadkooda waa lasoo diray laakiin ciidamada militariga ayagana insha allah waxaan rajaynaynaa in ayagana lasoo diray waan rajayaynaa wax ay gobolkayga ka guuraya ma jirto way nala joogaan marka waa kaasaa waa gartay waa tahay gudoomiye ciidamo gaaray ee magaalada afgooye waxay sheegeen inay ka yimaadeen magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayna sababta uweyn uga soo baxeen ay tahay mushaar la-aan marka ma waxaad leedahay ma jiraan ciidamo ka baxa degmada baraawe ma jiraan ma jiraan ciidamo ka baxa dowlada baraawe ma jiraan waa garta marka maxaa ku beenaysaa ciidamadan waxay sheegeen inay ka soo baxeen xarumaha ay ku sugan yahay baraawe way jiraan laakiin weli weli kama dhicin way joogaan ciidamadan waxaan leeyahay dalkii dadka ayaa nala soo dhaariyey wasamra marka dadkiina waaye shacabkiina waaye waa inaa badbaadisay ayaa loo baahan yahay waxaan leeyahay qarannimada iyo iyo- iyo- iyo muwaadinimada in la dhowro ciidamadeenana weli ma faaruqinin laakiin waxay ka caawinayaan mushaaraadka insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka soomaaliya inay kasoo jawaabto ay mushaaraadkooda ay helaan ayaan rajaynayaa waa garta marka ma u tagteen oo goobaha ay cabashada ay ka muujinayeen xeryahooda ma ugu tagteen ma tiraadeen jooga inta mushaarkiina aad helaysaan
qaarkood waa la hadalna saraakiisha qaarkood waa la hadalnay waxa uu hadda barbaran oo saf waxay leeyihiin mushaaraadkaasi ka cabanayaan iyo qofka bilaadka askari hadduu yahay wuxuu daaya inuu mushaarkiisu la helo oo inuu helo mushaarkiisa joogto oo waa run marka dowladda marmar dib way u dhici kartaa ee marmar waxyaabahaas way dhici karaan laakiin insha allah waxaan rajeynaa dowladdan federaalka inay wax walba ay u keento insha allah waan rajeynayna maamul ahaan ka maamul ahaan baaqayaan ujeedadaynaa inay mushaaraadka ciidamada ka dhiban waa mushaaraadka gartay guddiga iyo baaq usoo laabanaynaa ciidamada waxay sheegeen in mushaar la-aan daraaddeed aysan uga bixin ee, degmada la- kiin ay la-yihiin garaamka ay cunur lahaayeen mushaarlaan ay kacawinayaan mushaarlaanda waxaa ku shaqalaya dowladda federaalka soomaaliya waxaan rajeynaynaa in dowladda insha allah tacaala iyo madaxdana qaranka inay kasoo jawaabaan iyo kuwa koonfurta federaalka insha allah waxaan rajeynaynaa inay kasoo jawaabaan ayaan rajeyn doonaa insha allah tacaala waata gudoomiye ciidamada waxay ka amanayaan garaam la-aan oo waxay sheegeen inay sahnaysan waxay cunur lahaayeen
waa waa run ciidamada ee, mushaaraad ee, ciidamada ee, cuntada iyo waxyaabahaas way helayaan laakiin mushaaraadkii ay qaadanayeen ilaa hadda looma looma jeedo masalan mushaaraadka insha allahu tacala waxaan rajeynaa annagana aan baaq ugu diraynaa sidoo kale dhalinyarada oo xoogga dalka soomaaliyeed ee degmada dalaw inay helaan mushaaraadkooda iyo waxyaba dhan ay helaan ayaan rajeynaa insha allahu tacaala baaqtaas ayaan u diraynaa dowladda federaalka iyo dadka dowladda waa gartay ma jirin ciidamo shaqada lacagta waa gartay ma jirin ciidan ayagu mushaar qaatay oo aan aan qayb ka ahayn cabashadan ay muujinayaan ciidamada kale ee ku sugan ee, degmada way jiraan way jiraan ciidamada booliska ciidamada booliska soomaaliyeed ee koonfur galbeed way qaateen way qaateen mushaaraadkooda way qaateen Eh, saddex bil ayaa hal mar afar bil mas waa gartay marka koonfur galbeed ma ogeysiisan in ciidamadana ay mushaarlana ay ka camanayaan iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo taliska ciidamada hoos taga intaba xirri ma la samayseen
ha waa la suubinay eh, qaar qaarkood waa la suubinay laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa inay baaqaas maanta ay heleen eh, ciidamada maanta ee baaqooda ka hadleen eh, eh, aragtidooda ka hadleen Eh, waxaan rajeynaynaa in baaqaas eh, insha allahu tacaala dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka eh, eh, eh, eh, eh, insha allah waxa- eh, eh, wax ka qaban doonaa ayaan rajeynaynaa insha allah marka aska maamul ahaan degmada garaab ahaan waxaan rajeynaynaa inay wax ka qabtaan dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya insha allah maadaama dhalinyarada ee mushaarada ay haysanayaan waa garta cabashada ciidamadan waxay ku soo aadaysaa xili ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugnaa qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe iyo hirshabeelle iyo qaybo ka mida gobolka hiiraan inay iskaga bixeen ciidamada militariga soomaaliya ayagoo ka camanaya mushaar la-aan iyo xitaa garaam ay sheegeen inaysan haysan muddooyinka u dambeeyey marka xilligan maxaa ku soo beegay ciidamada ku sugnaa shabeellaha hoose in ayaguna cabasho ay muujiyaan bismillahi raxmaan raxiim horta dee mushaaraadka waxa uu imaan karaa ewa dowlad dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed waxa mushaaraadku ay soo dhaaci karaan laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa xilligan wax eh, dhibaatooyinku ay iska wada jiraan marka waxaan rajeynaynaa in dhibaatadaas ee shaqaas taada soo afjiro dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed soo afjirto waxaan ugu baaqayaa ciidamada oo dhan horta qarannimada ee dhilmaa muwaadinimada iyo wadaninimada wadani qofka wadani waxa uu yahay dalkiisa iyo dadkiisa waxaa loo soo dhaariyay dadkiisa dadkiisa waxaa loo baahan yahay cadowga soomaaliyeed yaan lagu firaaqaynin wax walba dowladda federaalka insha allahu tacaala way kari doontaa wayna ka jawaabi doontaa dowladdeena eh, wax walbana way imaan doonaan waa in la samraa ciidamada waxaan ugu baaqaynaa inay samraan eh, wax walbana way heli doonaan inay ba- inay samraan eh, cadowgeena u baneen eh, goboladooda iyo dalkooda waa tahay gudoomiye laakiin askari baahan oo garaamkiisa ucuula u waayay siduu ku samri kara maya maso macnaa waxaan ka hadlayaa maaha mushaaraadka ma maqnaanaya insha allahu tacaala bil walba marka hore bilooyinkan dambe maqnaayen laakiin insha allah waxaan rajeynaa dowladda federaalka inay kasoo jawaabto ee waxaas eh, mushaaraadkooda in loo helo intii wax laga helayo nala samro wax yar baa ku dhima insha allahu tacaala dowladdana way keeni doontaa insha allah saasaan rajeynaa inay dowladda u keeni doontaa rajeynaa maalmaha soo socda waa tahay marka gobolka xaaladda ammaan ee haddii ciidamadan ay ka baxaan maxaa iska bedeli karaa Ee, mase jirtaa ciidamo ayuu sheegay inay ka baxayaan oo waqti qabsada haddii mushaarkooda intaas ay ku heli waayaan
bismillahi raxmaan raxiim waxaan ka hadlayaa degmada baraawe degmada baraawe waxaa waaya ciidamadeena ciidamadeena insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa inay mushaaraadkooda ay helaan ayna joogaan waxaana ugu baaqayaa walaalaheena inay eh, meeshooda hadda mushaaraadkooda insha allahu tacala way heli doonaan hanoo samro dalkii dadkii shacabkana haloo samro bardhowna waa la heli doonaa mushaaraadka kusoo gabgabeyn doona waa tahay ciidamo ku sugan baraawe oon la hadlana waxay noo sheegeen in saddex beri kadib haddii mushaarkooda ay waayaan inay iska baxayaan degmada marka maxaa idinkaga qorshaysan adinka haddii ciidamadaas ay ka baxaan waxaan rajeynaynaa inaan ciidamadana ka bixin ee, ka bixin insha allahu tacala degmada baraawe ay ka bixin ay joogaan ay dalkooda dadkooda difaaci doonaan mushaaraadkoodana ay imaan doonaan insha allah saas ayaan rajaynaynaa laakiin waxaan ugu baaqayaa shabarka shabarka hawaa samro waxaanahan askari waxaanahan muwaadin oo deni dalkii dadka la soo dhaariyey waxyaabahan hadda maqalna insha allahu tacaala way imaan doonaan mar walbana waxaa qofka biniaadamka wuxuu u baahan yahay lacagta dib oo soo dhici kartaa waana imaan kartaa marka waxaan rajaynaynaa inaan walaalahayna lacagtoodan si dhaqsaa ugu imaan doonaan insha allahu taala dowladda kasoo jawaabi doonta insha allahu tacaala dowladdeena sharafta le karaamada le iyo dowladda koonfurgalbeed soomaaliya dhammaan insha allahu tacaala way kasoo jawaabi dowladahayna dowladda dhexe dowladda koonfur galbeed way kasoo jawaabi doonaan insha allah waxaan rajaynaynaa inay shacabkeen inay ciidankeen ay wax fiican ay helaan ku farxaan ay helaan mushaaraadkooda ku farxaan marka hala samro hala samro dowladda hala samro wax walba way dhammaan doonaa wax walba waa la heli doonaa waana dhammaan doonaa marka waxaan muuji aan muujina sabarka insha allahu tacaala waa tahay guddiga ugu dambeyn ma jirtaa marka baaq aa u jeedinaysa maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka oo leedahay ciidamadan mushaarkoodii intaysan ka bixin mushaarkeeda ha loo keenayo garaamka cunu lahaa intaba بسم الله الرحمن الرحيم ciidamadan militariga iyo hadda oo cabanaya waxaan rajaynaynaa waxaan u baaqaynaa dowladda dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka inay insha allahu tacaala wax ka qabatiin mushaaraadkoodii waxyaabahoodana loo keeno maadaama ciidan ay yihiin taas ayaan baaq ujeedin hadaan maamulka dowladadaada haddana wax dhibaataa dowlada ka jira male wax dhibaataa ama wax ariri waxa majaraha ka jira male insha allah waxaan rajaynaynaa in dowladahayna federaalka iyo koonfur galbeed inay kasoo jawaabi doonaan guddoonka xunka dhanka ammaanka siyaasadda ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo goor qadka taleefonka igu warramay uu kaas ahaa oo sheegay inaysan jirin ciidamo ka baxay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose balse ay jirna cabasho ay muujinayaan taasoo ku saabsan mushaar la-aan iyo sidoo kale garaamla-aan muddooyinkii u dambeeyey ku haysatay gudaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose habeen wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiib yaal raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan qabiil dhexe barnaamijka xulashada wareysadana waa isla soo gaarre
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu deg waayahay kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa maanta qodbadii sanadlaha waxa uu ka horjeeshay golaha wakiilada somalilan isagoona kaga hadlay arrimaha siyaasadda horumarka iyo xaba- iyo waxyaabaha u qabsoomay inta xilka uu hayay muuse bixi cabdi oo la hadlaya arrimaha la xiriira wadahadallada soomaaliya iyo somalilan waxa uu sheegay in dhowr jeer hore ay la soo xiriireen dowladaha sweden iyo switzerland si ay uga wada hadlaan soomaaliya iyo somalilan islamarkaana uu ka aqbalay siduu hadalka u dhigay madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan
cimilada adduunka ee isbedelaysa abaaraha iyo roob yaraantu waa dhibaato ka awood badan bini aadamku waxaa maanta dalkeenna u baahan gargaar degdeg ah in ka badan boqol milyan iyo shan boqol oo kun oo qof oo qoys ayay abaaro imika taabteen oo qaarna u baahan yihiin haddaba gurmud bilowa qaarna labada bilo hadduu roob gudir waayo u baahanayaan taasina waa xilina wada saaran haddaynu nahay golayaal ganacsato iyo dadweyno dhammaanteen inaynu u diyaargarowno gurmudka dalka ugu sababta bixinaayo sidaa daraadteed waxaan ku baaqayaa qaranka somalilan dowlad iyo shacabba in aynu iska kaashanno uu gurmadka dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen doorashooyinka mudanayaal sidaad la socotaan dusteerkeennu wuxuu ina farayaa in shantii sanaa mar la doorto golayaasha qaranka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha deegaanka sidaa daraaddeed xukuumaddani waxay u hoggaansan tahay sida uu faraayo dastuurka qaranka siyaasadda arrimaha dibadda mudanayaal siyaasadda arrimaha dibadda waxay ku dhisan tahay nabadgeliyo deris wanaag iyo iskaashi dhex mara dalalka gobolka iyo caalamkaoo dhanba si aynu u adkayno seeska iyo xaqiijinta siyaasaddeena dibadda waxaa buddhig u ah saddex tiir ictiraaf raadin kasbashada taageero dhaqaale oo caalami ah oo loo helo dibudhiska dalka iskaashi isqadarin iyo nabad ku wada noolaanshaha dalalka deriska ah iyo guud ahaanba caalamka waxaynu xidhiidho badan la yeelaan la samaynay dalalka caalamka kuwayna la saaxiibka ah kuwa ka soo horjeeda qadiyaddeenna iyo kuwa labadaa dhexdooda taagan intaba waxaynu kulamo howleedyo muhiim ah la yeelanay aqoon-yahano siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin caalami ah oo taageera somalilan kuwaas oo keenay qoraallo muhiima iyo talooyin dhaxalgal ah waxaynu taageero diblomaasiyaad ka helnay dalalka aynu saaxiibka nahay waxay ku qanciyeen badiba dalalka caalamka ugu tukan weyn leh in somalilan taagan tahay wakhtigii bulshada caalamku dhex geli lahayd dalalka somalilan iyo soomaaliya dowladda turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyadoo oo doonaysa inay keligeed ina dhexdhexaadiso innaga iyo soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan toddoba sano oo turkigu arrintaa ku jiray in aanay wax midho ah dhalin waxaanu ku talinnay in arrinta wadahadalku ay noqoto miday goobjoog ka ahaadaan ka wada noqdaan dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wadahadalka u diyaarka ah ama daneeya waxaa si toos ah noola soo xidhiidhay dowladda sweden iyo dowladda switzerland oo mid walibaa gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wadahadalka somalilan iyo soomaaliya ay martigeliso somalilan way aqbashay labada martiqaadba waxaa muuqata in caalamka badankiisu garwaaqsaday in la joogo wakhtigii la kala guri lahaa somalilan iyo soomaaliya annagu xukuumad ahaan waxaanu qaadanay siyaasadda ah in mushkiladda loo galo si nabad ah oo lagu dhammeeyo wadahadal iyo nabadgeliyo mar walba waxaanu ka fogaanaynaa wixii keeni kara xasarad iyo colaado hor leh maadaama somalilan ay waayo arag u tahay riiqda colaadaha siyaasadda nabadeed ee aynu qaadannay waxay keentay in wufuud caalami ah oo badani inoo yimaadaan oo arrintaa ku hawlana sidoo kale waxaynu martiqaadiyo ka helay dowladaha aynu saaxiibka nahay iyadoo oo la kaashanayo bulshada caalamka iyo saaxiibada somalilan taageera waxaa suurto gashay in somalilan hesho taageero dhaqaale oo gaadhaysa boqol iyo konton milyan oo dollar shanta sane soo socda oo loogu talagalay horumarinta jidadka mashaariicda horumarka ee uu fuliyo sanduuqa horumarinta somalilan ee shanta sano ee soo socda waa sanduuq lahado s d f waxaanu qorshaynaynaa in somalilan iyo qaramada midoobe yeeshaan nidaam iyo qorshe u gaar ah somalilan oo ay somalilan ku hesho saamiga saxda ah ee deeqaha ay bixisa qaramada midoobey somalilan united nations special arrangements sida bulshada caalamku horeba ugu samaysay qorshaha u gaarka ah qaramada midoobey waxaanu ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan xaqsoorka cadaaladda ee saamiga gargaarka ay bixiyaan soomaaliya waxaynu xad kala leenahay maamul goboleedka puntland waxaanu u haynaa puntland walaalnimo iskaashi iyo nabadgelyo waxaase maalmaha dambe soo kordhaya ciidamo maamulkaasi ka mid ah oo ka soo gudbaya xadka inoo dhexeeya fala nabadgelyo darra'ana ka sameeya gudaha somalilan soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasilloonida gobolka waxyeelaya waxaanu ka digaynaa waxaanu ka digaynaa haddii waanadayada la weelayn waayo in dowladda somalilan ay waajib ku tahay inay ilaaliso nabadgelyada iyo hantida muwaadiniinta somalilan somalilan waxay diyaar u tahay inay door weyn ka ciyaarto isbeddelka dhaqandhaqaale ganacsi iyo bulsho ee ka socda geeska africa hase yeeshee jamhuuriyadda somalilan waa qaran madax bannaan oo weligii jiray haddana jooga kana jiri doona gobolka geeska africa iyo caalamkaba
madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo maanta labada gole ee somalilan kula hadlayay magaalada hargeysa ayuu kaas ahaa uu sheegay in maamulka somalilan ay taagan tahay xilligii ay ka dhammaan lahayd soomaaliya intida kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal raad iyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan qabiil dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaaray markaana magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ra-isul wasaaraha xasan cali kheyre ayaa maanta ka qayb galay salaada janaasada marxuum xildhibaan saqar ibraahim cabdulle oo ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo maalinka shilaha ururka al-shabaab ay ku dileen xarunta wasaaradda shaqada ee shaqaalaha ee magaalada caasimadda ee muqdisho salaada janaasada marxuumka lagula tukaday gudaha madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka iyo xasan cali kheyre xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo ehelkada iyo ehelka marxuumka iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa oo halkaasi ka hadla ayaa sheegay in marxuumka uu ahaa shaqsi afgaaban oo mar walba cibaadada ku dadaala daacad iyo howlkaran ahaa si weyna bulshada soomaaliyeed ay u tabi doonto
nafsin daaqatimud waxaan halkan uga tacsideynayaa dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed xukuumadda dowladda muslimiinta dhan walaalkeen saqar ibraahim cabdalla oo ahaa nin dhallinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo ildiin ah oo iltaqi ah marxuumka qaranka wax badan buu ahayey shaqo badan buu ahayey wuxuu jeclaa shacabkiisa inuu dhibaatada la wadaago wuxuu jeclaa shacabkiisa inuu dhibta ka saaro wuxuu ahaa haliyey qaran oo u taagnaa si dalkan loo dhiso ummadda soomaaliyeed oo dhan buu ka dhintay cid walbuu ka dhintay waxaan halkan uga tacsiileynayaa qaraabadii ehelkuu ka dhintay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay isagana qabrigiisa ilaaha u waasayo jannatilfardowsan waxa weye ilaaha uga baryaynaa waxaan hadda taaganahay qabrigiisa weeye walaal fiican oo wanaagsan oo akhlaaqleh ayaa naga baxay laakiin annagu mar walba xasuustiisa iyo talooyinkiisa fiicnaa ayaan insha allahu tacaala niyadda ku haysan doonaa shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay dhammaanteen samir iyo imaan allah naga siiyo eheladiisa oo meelaha ay kala joogaan dunida hooyadii walaalihii cid walba xaaskiisa haa dhammaan waa uga tacsideynaynaa waa ogtihiin ilaa xalay ilaa shalay waxaan garabkiisaan taagnayn duugtiisa waan joognaa hadda ehelkii waa la kulannay marka walaalkeen waxaa weye xasuustiisa waa waa midaan hayn doonay weye laakiin shacabka soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay mar walba cadowga meel uga soo wada jeestaan cadowgan wasiir ha ahaado ilmo yaroo saqiira ha ahaado hooye ha noqoto dhallinyaro ha noqdo haweyn ha noqdaan cid walba iyagu waa u taarget cid walba waxaa weye waxay naftooda iyo maalkooda ayay xalaashadeen marka shacabku waxaa laga rabaa dowladooda inay garab istaagaan ciidamada iyo hay-adaha amniga la shaqeeyaan cadowgan ciddi qarsata hadhow dhibta waxa weye cid walbay gaaraysaa marka inaan la qabsan inaan laga cabsan dhammaanteen waxa weye xaqudirar baan nahay dalkeena iyo diinteena aan difaacayna shacabka soomaaliyeed marka inay taa ogaadaan baa loo baahan waxa loo socdo waxa weye sharafkooda iyo cirdigooda in lagu ciyaaro ama la baabiyo jiritaankooda soomaalinimo mid muwaadinnimo mid maal intaba waxa loo socdaa nimankan diin iyo waxay ku marmarsiyoonayaan iyo waxaasoo dhan waxay u socdaan inay xalaashadaan dhiigga islaamka ah oo walaalkeen saqar hadda waxa weye mutacallim buu noo ahaa ehlidiin buu ah sheikh buu noo ahaa nin aan annagoo dhan ku dayana wanaaggiisuu ahaa marka ciddii marka iyo kuwa ka daran oo waxaa jira caruur ah oo haween ah oo shacab ah shacabka dhammaan shalay masiibadii ku geeriyootay iyagan waa u tacsidanaynaa eheladooda waan u tacsidanaynaa waan la qaybsanaynaa tiiraanyada iyo dhibaatada ka soo gaartay iyo waxaa weye garabkoodaan iyaguna taagannahay soomaaliya waa inaan mar walba isgarab qabannaa oo laakiin aan cadowga iska difaacnaa cadowgan dalkan waxaa weye uu kusoo duulay soomaali lamaran habaabinaya iyo dad kale oo soo raaca weeyo cadow ku ah soomaaliya marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ka guulaysan doono mar walbana dulmiga iyo iyo waxaa weye xaqa xaqa guulaysta xaqa guulaysan doono insha allahu tacaala waa mahadsantiin nafsun maadaa taksibu gadan fabiayi ardin tamuut الموت كأس وكل الناس شارب ilaahay naxariistii jannaha siiyo xildhibaan wasiir ku-xigeen hore marxuum saqar ibraahim cabdalla ayaan maanta aaskiisii aan ka soo wada qayb galnay sida loo wada dhan yahay dowladda maanta qaybaheeda kala duwan ee golayaasheeda iyo howlwadeennada iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo saxaafadda bulshada soomaaliyeed ee aan u kala harin intaba rabbi naxariistii jannaha siiye aaskiisii ayaa waxaan maanta ee aan u joognaa inuu ilaahay hortiisa aan maanta wiilkaa dhallinyarada ahaa ee hamiga lahaa inaan meeshii gurigii dhabta ahaa inaan u sii sagootino inuu aado inaan u ducayna mooyaane maantana wax kale horteenna ma yaallaan inuu ilaahay qabrigiisa u waasiciyo inuu ilaahay naxariistii janno siiyo
waayahay habeen wanaagsan ayaana daleena saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayay kuwaas ahaayeen iyo sidoo kale xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka taasiinaya geerida alloo naxariistaa saqar ibraahim cabdulle oo maalinka shalay ahaa ururka al-shabaab weerar ay ku qada xarunta wasaaradda shaqada ee shaqaalaha ay ku dileen habeen wanaagsan aad leena raadiyaha cadaado ayaa isla soo gaarna saaxiib la qaybiisa dambe xildhibaan axmed macalin faqi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa madaxda ugu sareysa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay inay xilka iska casilaan haddii ay sugi waayeen ammaanka magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya dhammaantees cabdirashiid cali maxamed ayuu qadka telefoonka caawi ku wareystay
waa mahadsantahay bismillahi raxmaan raxiim waa salaamaya idaacadda cadaado iyo dadka reer cadaado iyo dhegeystayaasha dhammaan ku xiran idaacadda waana mahadsan tahay tan xigta waxaa weeye runtii agaandaro weyn ayay dadka muqdisho la soo dirtay ayaandaradaasina waxay la xiriirtaa dabasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed oo joogto ah oo aan maaragtay wakti dheer u dhexayn ayaan iyo dad qaali ah oo maalin kastaaba la aaso oo ummadda qiimo badan ugu fadhiyey arrintaasoo la xiriirta maaragtay weeraradan kooxaan argagixisada iyo dilal ay askartu aan dishibliin fiican lahayn ay dadka u geysanayaan iyo si xun nooga dhaqmayaan marka runtii arrimahaasi waxay noqdeen arrimo la geriisa magaalada muqdisho waxaana sabab u ah dee kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab oo aan u naxayn ummadda kuwaasoo u baahnaa in dee laga feejignaado laiskana celiyo laguna tago goobahoodii laakiin ayagu noqday hadda kuwa mar walbaba soo booqanaya imaanaya soo weeraraya ilaa ubuucdii magaalada muqdisho madaxtooyadii hareeraheedii iyo wasaaradihii iyo dadkii shacabka ahaa iyo meelihii ganacsiga ahaa wax ka nabadgelaya ah aysan jirin arrintaas marka ayaan daradeedu leedahay waana runtii firaaqo fiican baa la siiyey fursad in kooxda kooxaha argagixisada ay isku soo abaabulaan waayo wax dagaala oo ku furnaa ma jirin labadii sano hadda xukunka ay joogeen soomaajiya iyo khayre iyo kooxda hadda kale soomaaliya joogta xildhibaan fiqi shalay oo ugu dambaysa ilaa iyo lix qarax baa muqdisho ka dhacay xarumo dowladeed baa la weeraray kadib kulan baa xigay deg deg oo golaha oo wasiir ra-iisul wasaare khayra dalbaday kulankaas qodobada laga soo saaro waxaa ka mid ahaa in duulaan al-shabaab ka dhana la qaadi doono marka inta badanna ma ahan markii ugu horreysa kulan noocaane oo kala dhaca marka bal kulankaasi khayra isugu wacay golaha wasiirada iyo laamaha amniga ma aha mid munaasib ku ah mashaqada kadib
horta waxaa weeye dee kulanadaasoo kale marka ay dhacaan khasaara dhaco inta badan waa laisku ordaa madaxdu waxaa weye tuutay la bisataa way hanjabtaa kadibna maalmo marka la joogana bartii ayay wax walbaaba sidoodii ay sii ahaadaan marka wax hadda cusub maahan madaxweynaha ayaa hadda ka hor toban jeer dagaal iclaamiyey ku dhawaaqay xaaladkadan tuuto gashaday wasaaradda gaashaandhigga tegey ciidan la fayliyey haddana ma aanan arag wax guluf iyo dagaal la qaado tanina hadda waaba kasii daran tahayo khayr ra-iisul wasaaruhu shirkaan uu qabtay dagaal marka la qaadayo dee ciidamadii waa inay ku diyaarsan yihiin ciidamadii waa kuwa gadoodka ah oo mushaar la-aanta iyo iyo raashin la-aanta iyo garaam la-aanta ka cabanaya marka riwaayad ummadda loo dhigayo ayay ay u muuqataa arrintaasi waayo ciidamadii shalay uu ku han u hanjabayay oo ku cayaarayay ku jeejeesayay weeye ciidamada uu rabo inay al-shabaab ka xoreeyaan mana muuqato hadda maaragtay farsamo kale iyo ciidan kale oo dalkan jooga oo al-shabaab iska celinaya kuwii al-shabaabka iska celinayay oo furmaha joogay waa kuwa lacagtooda inta la musuq maasuqay waxna la siin markii ay soo baxeenna dee lagu jeesjeestay marka dee khayr reeb ma garanaya magolihiisa wasiiradu inta tuutow geliya oo asagu waray qaato oo al-shabaab sidaas ku xoreynayaa marka hadalkaasi hadal laga yidhi meel cidlaa laga yidhi hadal aan macno weyn ummadda uu kusoo kordhinayn hadal bootadii iyo iyo iyo maaragtay fahankii tirada badnaa qayb ka ah hadal qof fashilmay ka soo baxaya iyo kooxdiisa marka wax weyn oo laamaha amnigeena kusoo kordhay ma jiraan wax ciidana oo maanta heegan la geshana ma jiraan warkaasi kama duwana warkii madaxweynaha uu tobanka jeer uu ku dhawaaqay madaxweynihii marka ummadii ku daashay ayay malahays yidhaahdeen adigaa weli bootayne kaale aduu hadda inta tuuta la gesatid bal arrintan dadka maaweyni marka nooca maaweeradii riwaayadihii ummadda u dhigayeen qayb kamida wa waan ku fahmay xildhibaan fiqi qaraxyada muqdisho inta badan horey waxaa loo bartilmaamaysan jiray hoteello inta badan dad shacab ay deganaayeen hadda waxay maraysaa in xarumo dowladeed weliba wasaarado goob ay deganaayeen oo madaxtooyadii ka agdhow weerarku si toosa loo u dhaco oo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab gudaha u galaan marka halkeebay wax ka qaldan yihiin baa isleeda
marka meesha wax ka qaldanya waa iska caddahay dowladdaani hadda siday u timidba dee dadka waxay ku hogaaminaysay amnigu ma ahayn yani mudnaanta koowaad waxyaalaha u leh le siyaasad iyo maamul goboleedyo iyo maaragtay inay kur- kursigoodii ayay aamini waayeen kuna kalsoonaan waayeen marka inay maamul goboleedyada dagaal ku qaadaan dadka siyaasiyiinta dagaal ku qaadaan dowladaha derejka dagaal ku qaadaan dowlada xildhibaan axmed maxamed fiqi oo ka mid ah golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya oo madaxda ugu sarsa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay inay xilka iskacasilaa haddii ammaanka magaalada caasimada muqdisho ay sugi waayeen habeen wanaagsan idin leenaha saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan waa isla soo gaarnay
dalkaydinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla humayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
waayahay kulan wacna wanaagsan ee leena saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan qayb ugu dambeeyay barnaamijka ayaan isla soo gaarnay xeerlaanta guud ee maamulka somalilan ayaa sheegtay in hanti dhowraha somalilan uu u soo gudbiyey dacwad ka dhan ah wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah somalilan kuwaasoo loo haysto eedamo la xiriira musuq maasuq wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan injineer ciise axmed yuusuf anwar ayaa ka mid ahaa dadka loo haysto eedada kala duwan oo ku saabsan inuu lugsada hanti dadweyne islamarkaana baris xoog leh ay ku socoto wasiirka wasaaradda waraafinta iyo xubno ka mid ah agaasamayaasha wasaaradda ayaa horey loo shaaciyay in loo haysto eedamo la xiriira masuq maasuq ay geysteen hadda dhowraha guud ee somalilan ayaa maalmaha baaris waxa uu ku hayeen xafiisyada wasaaradaha warfaafinta wasaaradda gaashaandhigga waxaana hore loo soo xiray mas-uuliin uu ka mid yahay agaasimo waaxida maamulka iyo lacago iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee maamulka somalilan wixii warar ku soo kordha saaxiibayaal baaristaasi waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyo dambe ee soo socda habeen wanaagsan idin leenahay kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalama
waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma- qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay akhyaaray waydin salaam horta shalay inaan cabsaday waa wax iska cad weliba cabsidaas ciilaa ii dheeray sababtoo ah afar madoobaad ayaa maalin kasta magaaladan muqdisho gees walba ka qarxihaysa wax iska qabaayana ma leh yaa dadkan damiirkoori intou aaday dareen xaan ku idhaahi cabdille amniga waa la sugayaa ee adkayso soomaali oo dhanina ha adkaysato saraakiil cusub baa xalal loo magacaabay saldhigyada magaalada muqdisho oo khatar ah oo facebookga lagu yaqaanay soo dhoweeya lana shaqee war saraakiisha la magacaabay facebook dadka kala kiciyey waaye way u shidan tahay followers iyo comment iyo share iyo like waxa ay helaan ma malayn kartid adiyaa fallaaro badan minay haystaan xabad lagu dheefi ma faasna warkiisaba xooro mar horow gacanta ka dhacay waa shalay facebookga iyadoo taxshiir keliya ay ka socoto ayaa xalay taliyaasha saldhigyada caruurtii facebookga loo magacaabay kabacdi hal maraa tacsidii facebook ka socota hambaliyo isku bedeshay war dadkii tacsi ku mashquulay ayaa hambali lagu mashquulay marka siyaasadaas waa hirgeshay madaxweyne farmaajo taxsiduu shala bartiisa facebookka soo dhigay dadkii komentiga ka baxsha haddaad akhrin lahayd maanta ma aadan hadasheen aryaadaha ilmahan ilmaha lagu bedelay kuwii xagga ka yimid oo walee ka mid maahin war kuligood anaa aqaano hal xab oo yurub ka yimid kuma jiro midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan miyaan lagu odhan aryaa waxaan diidayo orodkaba waaye idheganso barar yaa weesku bedeshe kuwii wax bartay xaybasheed barar yaa weesku bedeshe kuwii wax bartay xaybasheed war kuwii amniga soo bartay derbiyaday fadhiyaan waxna looma dirsado markay dhayidkooda dhacay war wasiirkii hore amniga xildhibaan cabdirasaaq wuxuu yidhi qaracyo kalaa beled ku jira sheekadu intaa kuma eka warnimiyaw nimantuu madiniili roogaan buwal masheegayaan madiyo bahang ma indardaarmaan war wasiirkii amniga islow meeshii qarax ka dhaco waa imaan jiray shir jaraa'idna waa ku qaba jiray waa soo afjarnana waa odhan jiray konton qofood meeshay ku dhimatana afarah ku dhimatay way odhan jiray waana ka tacsiyey jiray waana cambaarayn jiray cadowga waayahan xataa tacsin lagama hayee saa wax u jiraan amnigiibaa faraha ka bahaye aftiibaa juuqda gabay war wasiirka amnigu ayaantan ciidanka militariga ku mashquulsanaay mushaarkiibaa la waayo afkiibaa juuqda gabay war hadda ka hor cabdikariin guuleed markii la yidhi amniga waad ku fashilantay way iscasilay marka wasiirka amnigu ma cabdikariin guuleed uu ka weji adag yahay war cabdikariinba markuu galmudug wax ka qaban waayo waa iska carsilaye duqa xaafi muxuu meesha u fadhiyaa ma ka weji adag yahay warxaaf wuxuu yidhi ciidanku furimihi ha ku laabtaano sababtoo ah madaxday u caroonayaan dalka ma lehe iyagaa iska leh askarta hal xaboo qurbajoogii kuma jira miyuu ka wadaa aryaadhaha guddoomiyihii hore gobolka banaadir yuusuf madaalaa warramay wuxuu yidhi taliyayaasha saldhigyada in la isku bedbedelo xabad soo siyaadi maysee dhibku kor ow ka jira eeyaan hoos lagu mashquulin dowladdana wuxuu yidhi qorshe abni inay la timaadaan laga rabaa ee ilmo dhidhinna in la isku qasqaso wax xaluhumahaas kama muuqdaan ou yidhi warka madaalo waxaan ku soo xusuusnay nimaa hadda ka hor tarmuus shaaha qaboojiye iyo koobo badan guriga u yiileen mugow koobka shaaha ku shubtee ow kaboomaa gaba qaboobow ka naqdaa aasuu yidha iga soo beddel koobabka qandha shaah qabooba leh ha qaadaane aasaa dersin koobaba loo keenaa aasow shaahi ka shubtaa haddana weeska barafkii aasuu yidha iga beddela koobabkan mugaasaa layidhi koob shaah ma qaboojiya mana kululeeya dhibku wuxuu ka socdaa tarmuuska iska beddel war aniguna sheekada cabdulla waxaan ku xasuustay cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dhowada lama gaarayo
ha ku dheelin heestu saas meehayna waxay ahayd cudurka kaa gala dhegaha haddii laga gubo cagaha dawada lama gaarayo war saas ma ahana heestaa ku cayaarin haddii dhegta ruux la jaro dhaloolku wuu joogayaa jaleelada geedayaa midhaha laga jalaamsadaa warbadun deheno malaykoo deebelaaw odowkoo dubdow daradaw karsadaaw dowli mbahanaaye waldaneeyaw dowli mbahanaaye waldaneeyaw dowli mbahanaaye waryaada laxdhashii ka saar waa waxaan laab ka galahayne waa midiga lilaahiya inay guurtay libintiiye soomaalay lur baan ugu dhacay talaha loo laab tan haddana haysata tanu warnimayo anu ayaantan waa yaabay xildhibaanadii qaarkood waxay noqdeen afhayeennada xukuumadda khayre waxaanay waxaa igula yaab badan xildhibaan jeesow iyo xildhibaan warfaa oo guddiga amniga iyo guddiga difaaca ku jira marka nimanku ma wasiirnimay rabaan waa kuwa shaqadii wasiirada haye warwar ma haysida xildhibaan warfaa wasiirkii dastuurka oo dhintay kursigiisiibaa bannaan oo uu rabaa jeesowna wasiirka warfaafinta in laga dhigu rabaa yaa daahir maxamuud geellana intaa la geeyha war daahir maxamuud geelle ayaantaan ciidamada milatariga ku mashquulsan oo wasiirka gaashaandhiggaa laga dhigaya hahadool waa loo rabaa buda buda kuriigi kaana oo caanka haaye annagaa wadana erejiriya rooga limeliya dhugiyo dhaay dhuunto qoramay noqdeen anigu dhagafaari war wasiirka warfaafinta maanta oo saxaafadda iskugu wacay may eri maxaa eriskeena ebadkiiba ma eriyune warwarkaana ka dhex gelinaya dhegaysta intaasaan ku soo koobaya ayaana sii badina aryaadhaha ma afdaboolan dahabay ku dhammaatay war wasiirka warfaafinta somalilan magaciisa waxaa la yidhaha guri barwaaqa laakiin beenay noqoto maanta maxkamada la geeyey guri xabsina waa loo wadaa yaa guri barwaaqo ma guri xabsiya isu beddesha mugga war buugow qore ayaa lagu haystaa aniga idhegaysta hal mar waxaan ku dardaarmayaa aniga doodaydu tahay wixii damqadowka kaca hambadaan daafacnay anna waxaan dhihi lahaa wiilkii isqaadaa mar buu qamandhacoodaaye khatar buu dareemaan isiri qaalman rogodkiiye cabdikhanibe khudbadii waa hakiyey khayro maalmahan war madaxweynihii maraykanka donald trump john makey oo sanad ka hor dhintay buu yidhi nin qaahan uga dara buu ahay kadibna gabadhii john makey baa u jawaabtay waxay tidhi odagan waali waa ku ogeyne mayd culow buu ku darsaday eebadookaas waa waalan yahay minuu mawd ka aakhirana xama haayo war anigu waxaan dhihi lahaa dooxatada qarsoon iyo bahal adiku dilay iyo aadun lama dugaashado dulucduna waxay tahay ninka cadow difaacee manaxaha u doodow dib baad uga shallaaye dubaaqaad taa geli waryaa waana daaliseene dadkaanu hadday damiir leeyihiin maalin kasta lama gumaadeena nadaaya waryahay
allah idin badbaadiye
aad iyo aad yu maasihiin safada xunta kalaman habeen wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibyaal raadiyaha cadaado ayaan xulashada sidaas la soo gaara saaxiibyaal gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go-aantahay ilaalinta hantida oo muwaadiniinta soomaaliyeed si looga hortago wax walba oo keeni kara colaado darro waa cadaalad darro gudoomiyaha ayaa fadhiyaasha gurigooda ku wareejiyay qoysa reer axmed xuseen beexaani oo gurigooda ku yaala degmada shibis gaar ahaan isgoyska beexaan ee si sharci dar ah looga haystay shirayruus ayaa ugu baaqay muwaadiniinta soomaaliyed ee ku nool caasimada in meel laga soo wada jeesto wax walbo cadaaladada wax u dhameeya islamarkaana aan loo dulqaadanin in sharciga darro dadka xulooda lagu haysto habeen wanaagsan qayb ugu dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnayn kusoo dhawaad heesta bilga barnaamijka ayd ballan qaaday
muruga iyo awoodii ummata magan sidaasay
heestaasi waxaa goobta barnaamijka caawa soo saaray la socodsiin anigoo xasan cumar axmed barnaamij xeefa iyo farsameynaya tan intaan barnaamijkan dib dab u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
milatariga muhiima hogaan lamaadiyaa sukuu ilaahay muruga iyo awoodii ummata magan sidaasay kamiranaytiya kamiranaytiya geesiyaal mamano maragii hamii emanka dalsho malisangaa mishari mishar damba moral yabane imansho sugungalena military imanjay sugungalena gasiyal mamano maragi hami emanka dalsho malisinga mishari mishar damba moral yabane imansho sugungalena military iman jai sugun halena military-ge kamid nagade kamidoobe military-ge kamid nagade kamidoobe dadkay kamaamulo ardaaday horumarka deersiyo mas-uul daacadeenagado dadkay kamaamulo ardaaday horumarka deersiyo mas-uul daacadeenagado hay alankay ma baylayayo amarkii madidayna ma diidayo dalkay alankay ma baylayayo amarkii madidayna ma diidayo dalkay alankay ma baylayayo amarkii madidayna ma diidayo dalkay alankay ma baylayayo amarkii madidayna ma diidayo dalkay alankay ma baylayayo amarkii madidayna ma diidayo dalkay alankay ma baylayayo amarkii madidayna ma diidayo Dalkay alankay ma baylayayo amarkii madidayna ma diidayo